yeremya cutubka labaiyo soddonaad kanu waa eraygii yeremiya xagga rabbiga uga yimid sannaddii tobnaad ee sidqiya oo ahaa boqorkii dalka yahuudda oo kaasu wuxuu ahaa sannaddii siddeed iyo tobnaad oo nebukadresar markaasaa ciidanka boqorka baabulan yerusalem hareereeyeen oo nebi yeremiyahna wuxuu ku xidhnaa barxaddii xabsigii ku dhex yiil gurigii boqorka dalka yahuudda waayo sidqiya oo ahaa boqorkii dalka yahuudda ah ayaa isaga xidhay oo wuxuu ku yidhi war maxaad wax u sii sheegtaa adigoo leh rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada magaaladan waxaa gelin doonaa gacanta boqorka baabuloon oo isna uu qabsan doonaa oo sidqiya oo ah boqorka dalka yahuudda ah gacanta reer kaldaayiin kama uu baxsan doono laakiinse huwaal waxaa la gelin doonaa gacanta boqorka baabuloon oo isna afkiisu kula hadli doonaa oo indhahana way isku arki doonaan oo isna sidqiya ayuu u kaxaysan doonaa baabuloon oo halkaasuu joogi doonaa ilaa aan isaga soo booqdo ayaa rabbigu leeyahay oo in kastoo aad reer kaldayin la dirirtaan innaba ma liibaan doontaan oo yeremiyahna wuxuu yidhi ereygii rabbiga ayaa ii yimid oo wuxuu igu yidhi bal eeg waxaa ku imaan doona ina adeerka xanaameel ina shaluum oo wuxuu kugu odhan doonaa beertayda canatood ku taal iga iibso waayo adiga furashada xaq u leh inaad iga iibsatid markaasaa ina adeerkay xanameel iigu yimid barxaddii xabsiga sidii ereygii rabbigu ahaa oo wuxuu igu yidhi waan ku baryaaye beertayda ku taal canatood oo dalka reer benjamin ku dhex taal iga iibso waayo inaad dhaxasho adiga xaq u leh oo furashadeedana adigaa leh haddaba soo iibso oo markaasaan ogaaday in kaasu ereygii rabbiga yahay markaasaan iibsaday ina adeerkay xanameel beertiisii canatood ku tiil oo isagan lacagtii u miisaamay taasoo ahayd toddobiyo toban sheqel oo lacag ah oo intaan warqaddii heshiiska qoray ayaan shabadeeyey oo markaasaan markhaatiyaal u yeedhay oo isagaan lacagtii kaafado ugu miisaamay kolkaasaan qaatay warqaddii heshiiska wax iibsashada tii shabadaysnayd iyo tii furnaydba si waafaqsan sharciga iyo caadadda oo markaasaan warqaddii heshiiska wax iibsashada u dhiibay baruug ina neeriya oo ka sii ahaa ina masaayax iyadoo uu u jeedo ina adeerkay xanameel oo waxaan ugu hor dhiibay markhaatiyaashii warqadda heshiiska saxiixay iyo yahuuddii xabsiga barxaddiisa fadhiyey oo dhan oo waxaan baaruug ku amray hortooda oo ku idhi rabbiga ciidamada oo ah ilaah reer banu israa'iil wuxuu leeyahay qaad warqadahan heshiiska ah wax iibsashada midda shabadaysan iyo tan furanba oo waxaad ku dhex riddaa jalxad dhooba ah si ay wakhti dheer u sii raagaan waayo rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay weliba mar dambe dalkan waxaa laga iibsan doonaa guryo iyo beero canab ah oo markaan warqaddii heshiiska wax iibsashada baruug ina neeriyax u dhiibay dabadeed ayaan ilaah baryey oo waxaan ku yidhi sayidow rabbiyow bal eeg samada iyo dhulkaba xooggaaga baadan iyo gacantaada fidsan ayaad ku samaysay oo wax kugu adagna ma jiro kumanyaal baad u naxariisataa oo xumaantii aabbayaashu sameeyaanna waxaad abaalmarin ugu soo celisaa laabta carruurtooda iyaga ka dambaysa magacaagu waa ilaaha xoogga badan ee weyn iyo rabbiga ciidamada xagga talada waad ku weyn tahay oo xagga shuqulkana waad ku xoog badan tahay indhahaagu way u fudhan yihiin jidadka bani'aadmiga oo dhan si aad mid kasta ugu abaalmarisid sidii jidkiisu ahaa iyo sidii midhaha falmihiisu ay ahaayeen waxaad ilaa maantadan calaamooyin iyo yaababba ku dhex samaysay dalkii masar iyo reer banu israa'iil dhexdooda iyo dadka kale dhexdoodaba oo magaca baad samaysatay siday maantadan tahay oo dadkaaga reer banu israa'iilna dalkii masar baad kaga soo bixisay calaamooyin iyo yaabab iyo gacan xoog badan iyo dhudhun fidsan iyo cabsi weyn oo iyagaad siisay dalkan aad aawayaashood ugu dhaaratay inaad iyaga siinaysid kaasoo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan oo iyana intay soo galeen ayay hantiyeen laakiinse codkaagii ma ay adeecin oo sharcigaagina kuma ay socon oo waxyaalihii aad ku amartay inay sameeyaanna waxba kamay samayn oo sidaas daraaddeed ayaad ka dhigtay in masiibadan oo dhammu ay ku dhacdo bal eeg julmooyinka magaalada waa loo yimid in la qabsado oo waxaa magaaladii la geliyey gacanta reer kaldayiinkii iyada la diriray waana seefta iyo abaarta iyo balaayada aawadood wixii aad ku hadashay way ahaadeen oo bal eeg adiguba waad u jeeddaa sayidow rabbiyow waxaad igu tidhi beerta lacag ku iibso oo markhaatiyaal u yeer waayo magaalada waxaa lagu riday gacanta reer kaldayin markaasa yeremiyax waxaa u yimid eraygii rabbiga oo ku leh bal eeg anigu waxaan ahay rabbiga ah ilaaha bini'aadmiga oo dhan haddaba ma wax igu adag baa jir sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada anigu magaaladan waxaan gelin doonaa gacanta reer kaldayin iyo gacanta nabukadreser oo ah boqorka baabilon oo isna uu qabsan doonaa oo reer kaldayiinka magaaladan la dirirayana way imaan doonaan oo dab bay magaaladan qabadsiin doonaan oo waxay gubi doonaan iyada iyo guryaheedii ay saqaafkooda bowcal foox ugu shidi jireen oo ay qurbaanno cabniin ah ilaahyada kale ugu shubi jireen oo sidaasay iga cadhaysiiyeen waayo dadka israa'iil iyo dadka yahuudahba waxay tan iyo yaraantoodii hortayda ku sameeyeen shar keliya waayo rabbigu wuxuu leeyahay reer binu israa'iil waxaa keliya oo ay sameeyeen inay shuqulka gacmahooda igaga cadhaysiiyaan waayo magaaladan waxay ii ahayd wax iga dhirfiya oo iga cadhaysiiya tan iyo maalintii ay dhiseen iyo ilaa maantadan la jooga inta ka dhex leh oo sidaas daraaddeed ayaan wejigayga uga hor fogen doonaa waana sharkii dadka israa'iil iyo dadka yahuudda ah igaga cadhaysiiyeen oo dhan iyaga iyo boqorradooda iyo amiiradooda iyo wadaadadooda iyo nebiyadooda iyo dadka yahuudda ah iyo kuwa yeruusalaam degan oo iyagu dhabarkay ii soo jeediyeen wejigiina way iga sii jeediyeen oo in kastoo aan iyaga wax baray anigoo goor wanaagsan wax baraya inay tacliin qaataan innaba ma ay dhegaysan laakiinse karaayooyinkoodii ayay dhex qotomiyeen gurigii laygu magacaabay gudihiisa oo sidaasay u nijaaseeyeen oo weliba waxay dhiseen meelaha sarsare ee bacal oo ku dhex yaal dooxada ina xinoom si ay wiilashooda iyo gabdhahoodaba dab u dhex marsiiyaan moleeg aawadiis taasoo aanan iyaga ku amrin oo aan innaba qalbigayga soo gelin inay karaahiyadan sameeyaan oo ay dadka yuhuuda ah dembaajiyaan haddaba sidaas daraaddeed rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu ka leeyahay magaaladan aad tidhahdeen waxay boqorka baabilon ugu gacangeli doontaa seef iyo abaar iyo balaayo bal ogaada waxaan iyaga ka soo dhex ururin doonaa waddamadii aan xanaaqayga iyo lirifkayga iyo cadhada weyn ugu kaxeeyey oo dhan oo meeshan ayaan mar kale ku soo celin doonaa oo waxaan kaa dhigi doonaa inay ammaan ku degaanadaan iyagu waxay ahaan doonaan dadkaygii oo anna ilaahooda baan ahaan doonaa oo waxaan iyaga siin doonaa qalbi qudha iyo jid qudha si ay weligoodba iga cabsadaan waana inay iyaga iyo carruurtooda ka dambaysaba wanaag helaan oo waxaan iyaga la dhigan doonaa axdi weligiisba sii waadhaya si aanan marnaba uga sii jeesan inaan iyaga wanaag u sameeyo oo qalbigooda ayaan cabsidayda gelin doonaa si ayaan iiga tegin aawadeed waxaan ku farxi doonaa inaan iyaga wanaag u sameeyo oo sida runta ah qalbigayga oo dhan iyo naftayda oo dhan ayaan iyaga dalkan ku dhex beeri doonaa waayo rabbiga wuxuu leeyahay sidan dadkan ugu soo dejiyey masiibadan weyn oo dhan ayaan wanaaggii aan u ballanqaaday oo dhan ugu soo dejin doonaa oo beera laga iibsan doonaa dalkan aad tidhahdaan waa cidla aan dad iyo dunyo toona lahayn oo waxaa lagu riday gacanta reer kaldayiin dad baa beero lacag kaga iibsan doona dalka reer benjamin iyo meelaha yeruusalaam ku wareegsan oo dhan iyo magaalooyinka dalka yahuuda iyo magaalooyinka buuraha ku yaal iyo magaalooyinka dooxada ku yaal iyo magaalooyinka koonfureedba oo warqadda heshiiskana way qori doonaan oo isabadayn doonaan oo markhaatiyaalna way u yeedhi doonaan waayo anigu maxaabiistooda waan soo celin doonaa ayaa rabbigu leeyahay